alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala shaykhu اlislaam raximah اllah wa qowlihi ay waqad dakhala fi hadihi اljumlaةi ma wasafa allahu bihi nafsahu fi qowlih bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi magaca ilaahay allahaasoo arraxmaani raxmadda ballaadhan ku sifaysan allahaasoo arraxiimi raxmadda khalqigiisa soo gaadha ku sifaysan ayaan abtadi-u ku bilaabanaya horaynu uga soo hadallay bisinka waxaanaynu soo aragnay inuu yahay aayatun min alqur'aan waa aayad mustaqilahoo qur-aanka kariimka ah ka mid ah suuradahana lagu kala saarsaaraa sidaa awgeed baa qur-aanka suuradaha qur-aanka oo dhammi bisinka ayaa ka horeeya suuratu towba mooyaane kadaalika suuratu namlina barhtankeedana wuu ku yimaadaa iyada waa aayad barhtankeedana ku jirta oo ka mid ah horaynu uga soo hadalnay waxyaabaha ku tacalluqa hadda mualifku wuxuu u soo arooriyey inuu ku sugo sifatu raxma oo alraxmaan iyo alraxiim waa laba magaco magacyada ilaahay ka mid ah sifatu raxma ayaanay koobsanayaan farqiga u dhaxeeyaana waxa weeyaan bay ahlulcilmiga qaar yidhaahdeen alraxmaanna wuxuu sheegayaa sifatu daat oo ilaahay waa allaha daata ahaan ugu sifaysan naxariista iyo raxmadda weliba ballaadhan ee waasica ah alraxiimna wuxuu sheegayaa sifatu ficli oo raxmaddaasi waa allaha soo gaadhsiiya khalqigiisa ee ugu naxariista waxaa kaloo rabbi yidhi rabbanaa wasicta kula shayin raxmata wacilma markuu ka warramayay rabbi jalla wacalaa malaa'igtii xamalatul carshiga ahayd iyo ducaday ducaynayeen ee dadka mu'miniinta ah ee ahluliimaanka ah ay u ducaynayeen suuratu khaafir bilowgeeda rabbi wuxuu sheegay rabbanaa inay odhanayaan rabbanaa yaa rabbanaa wasicta waad ballaadhatay kulla shayin shay walba waad ka ballaadhatay raxmatan raxmad ahaan baad uga ballaadhatay iyo waa cilmaa cilmi ahaan raxmatan iyo cilman waa tamyiiz waana tamyiizun muxawalun cani ilfaacili tay nuxaadu odhan jireen asalkuna wuxuu ahaa wasicat raxmatuka wasica cilmuka dabadeetana kolkaasaa faacilkii loo leexiye ama laga dhigay tamyiiz ilaahay ow raxmaddaad iyo cilmigaagu wax walba way ka ballaadheen waxaa laga qaadanayaa aayaddaana ilaahay inuu raxmad leeyahay iyo raxmadda ilaahay sidaa ay u ballaadhan tahay wakadaalika cilmigiisu siduu waasica u yahay wa kaana bilmu'miniina raxiima waxaa kaloo rabbi yidhi wa kaana wuxuu ilaahay ahaaday yahayna bilmu'miniina raxiima raxiiman mid u naxariista bilmu'miniina dadka mu'miniinta ah wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi waraxmatii raxmadaydu wasicat way ballaadhatay kulla shay shay walba way ka ballaadhatay wax kaste raxmadaydu way ka ballaadhatay waaya markaa labadan aayadoodna ihbaatu alraxmati lilaahi jala wacalaa ayaa laga qaadanaya raxmadda ilaahayna waxay u qeybsantaa laba qaybood raxmad caam ah oo makhluuqaadka oo dhan yanii ka dhaxaysa iyo mid khaas ah raxmadda caamka ah waxaa soo gudagelaya xataa kufaarta oo ilaahay caafimaadkii buu siinayaa arsaaqdii buu siinayaa waxyaabo fara badan oo kale oo raxmaddiisa ka mida ayuu siinayaa raxmadda khaaska ahina waa ta dadka mu'miniintaa bay ku gaar tahay sidaa awgeed baa la yidhi wa kaana bilmu'miniina raxiiman waa raxmaddii khaaska ahayd ee keensanaysa ilaahay jalla wacalaa inuu iimaanka waafajiyey iyo hanuunka aakhirana ilaahay jalla wacalaa jannada iyo raalli ahaanshihiisa uu siinayo mar kale alraxmatu almudaafatu ila allahi jalla wacalaa tanqasimu ilaa qismayn raxmadda nusuusta ku soo aroortay iyadoo ilaahay loo tiirinayaa laba qaybood bay u qaybsantaa raxmad markaa ah sifo sifaadka ilaahay ka mid ah oo ilaahay loo tiiriyey oo sifo ahaan loogu tiiriyo sifo ilaahay u ah iyo tilmaan iyo raxmad ilaahay loo tiiriyey inay makhluuqaadkiisa ka mid tahay darteed loogu tiiriyey aayaadkan hadda raxmadda ilaahay loo tiiriyey waraxmatii wasicat kula shay iyo wixii la mid ah waa raxmad sifada ilaahay jalla wacalaa waana min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha waa sifadii oo loo tiirinayo ciddii ku sifaysnayd marka ilaahay wuu naxariistaa raxmad buu ku sifaysan yahay ta labaadna waxa u tusaalayaasheeda ka mid ah way badan yihiine rasuulku ilaahay jalla wacala jannadiyo naarta markii uu kala xukumayey intay doodeen dabadeed jannada wuxuu ku lahaa anti raxmatii arxamu biki man ashaa jannooy raxmaddaydii baa tahay waxaanan kuugu naxariisanayaa ciddaan doono marka raxmatii raxmadda halkaa ilaahay loo tiiriyey waa makhluuq makhluuqaadka ilaahay ka midoo jannadii ah ayaa ilaahay loo tiiriyey waxaana la yidhaahdaa taasoo kale min baabi idaafati almakhluuqi ilaa khaaliqi waa makhluuqii oo khaaliqiisii loo tiirinayo wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi kataba wuxuu ku qoray ilaahay uu ku waajibiye calaa nafsihi naftiisa alraxmata raxmad ayuu ugu waajibiyey annahu man camila minkum suu'an bijahaalatin uma taaba min bacdihi wa aslaxa faannahu ghafuuru raxiim baa aayaddu ay dhammayskeedu ah ilaahay jalla wacalaa naftiisa waxa uu saaray raxmad inuu u naxariisto ayaa ilaahay jalla wacalaa uu naftiisa saaray waayahay ilaahay isagaa isa saaroo isku waajibiyey waayo ilaahay cid wax ku waajibin kartaa ma jirto waxaanuu ilaahay jalla wacalaa isku waajibiyey cidda intay xumaan samayso safah iyo jahaalo ay ku samayso iyo meelka dhac darteed dabadeetana soo noqota ee wax hagaajisa ilaahay jalla wacalaa inuu u naxariisanayo u dembi dhaafayo marka araxma ayaa ilaahay naftiisa ku qoray ilaahay inuu raxmad leeyahay baa laga qaadanaya wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi wahuwa ilaahay alghafuuru waa allaha dembi dhaafka badan ee alraxiimu raxmadda badan weeye aayaddana laba magacoo magacyada rabbi ka miday koobsatay midi waa alghafuur horena waynu u soo maray alghafuur waa siiqatu mubaalaqa garo waxaana laga keenay min alghafri baa laga keenay alghafruna waxa weeye waxa ku jira meesha satru asturis maca alwiqaaya iyadoo lana ilaalinayo marka ilaahay jalla wacalaa waa ghafuur waa allaha dembiga dhaafa wuxuu ku sifaysan yahay makfiro waa allaha addoomihiisa dunuubtooda u dhaafa isla markaa ka ilaaliya dhibaatooyinka ka dhalanaya dunuubtaay samaynayaan inuu ku ciqaabo ama uu u qabto waa ilaaha ilaaha ka ilaaliyo weeye alraxiimu waa allaha raxmadda badan allaha raxmadda badan weeye sifatu raxma ayuu koobsanaya wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi fallaahu ilaahay baa khayrun ku khayr badan xaafidan ay min jihati lxifdi xagga ilaalinta ilaahay baa jalla wacalaa ku khayr badan oo ku wanaagsan sidaasaa loo laqbaynayaa bay ahlulcilmigu yidhaahdaanoo xaafidan waa tamyiiz oo waxay la mid tahay ama raacsan tahay baabka lilaahi daruhu farisa faallaahu ilaahay baa khayrun ku khayr badan xaafidan xagga ilaalinta waxaa kaloo la yidhi waa la xaalayn karaa waxaa la odhanayaa faallaahu ilaahay baa khayrun khayr badan xaafidan xaalo uu yahay mid wax ilaaliya khayruna waa afcalu tafdiilu amsadii baa laga jaray oo khayrun akhyaru halkay ka ahayd ba hamsadii la jaray sida sharunba a sharu halkay ka ahayd sharun loo idhaah waa carabtu inta badan khayrun iyo sharun iyadoo afcalu tafdiil u isticmaalaysa ayay haddana hamsada iska jartaa likahrati listicmaali khulaasada ibnu maaligu waa ka ku odhanaya wagaaliban agnaahumu khayru washar can qowlihim akhyaru minhu waashar wa huwa ilaahay arxamu raaximiina kuwa naxariista allaha ugu naxariista badan weeye ilaahay jala wacalaa cid kasta oo naxariisata waa allaha ka naxariista badan weeye xifdiga ilaahay jala wacalaa uu ilaaliyo addoomihiisu wuxuu noqdaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen marka aayaadkaa sharaxayaan laba qaybood xifdi caam ah oo addoomihiisa oo dhan buu wada ilaaliyaa oo waa kaa waxa weeye abuuray waa kaa quudkooda iyo arsaaqdooda u fududaynaya waa kaa asbaabtay ku halaagsami laayeen iyo waxyaabahay ku dabargo'i lahaayeen ka ilaalinaya waa kaa roobka u shubaya waa kaa hawada siinaya wakadaalika camaladoodana ilaahay jala wacalaa wuu ilaalinayaa wuu xifdiyayaayo wuu u koobayaayo camal alla camal ay sameeyaan mid yar iyo mid weyn shar iyo khayr wax markaa waxa weeye gees maraya ama ka lumaya ma jiro xifdi khaasaa jiro oo ilaahay awliyadiisa iyo dadka wanaagsan ee saalixiinta ah iyo mu'miniinta si gaaru uusii ilaaliyaa oo wuxuu ka ilaaliyaa xumaanta wuxuu ka ilaaliyaa dabinada shaydaanka iyo xadhkihiisa inay ku dhacaan oo shaydaan ka xaysto uu duufsadoy dabagalaan baa ilaahay ka ilaaliya jala wacala wuxuu ka ilaaliyaa wax kastoo dhibaya diintooda iyo adduunyadoodaba magacyada ilaahayna waxaa ka mid a alxafiid ayaa ka mid a aayaadka walaalayaal iyo adilo badan oo kale sifatu raxma inuu ilaahay ku sifaysan yahay baa laga qaadanaya laba dhinac baanay leedahay ama laba jihood daat ahaanna ilaahay wuu ugu sifaysan yahay raxmadda oo lam yazal illaahu walaa yazaalu mutasifan biha ilaahay horena ugama suulin dibna ugama suulaayo inuu ku tilmaaman yahay sifada caynkaas ficil ahaanna ilaahay jala wacalaa wuu ugu sifaysan yahay oo sifadaa cidduu doono ayuu ugu naxariistaa waxaanay sifadaasi soo aroortay iyadoo sifanimo ku cad oo macni nusuustu caddaynaysa inay ilaahay sifo u tahay waraxmatii wasicat kula shay warabuka alghafuuru duraxma ilaahay waa hafuurka raxmadda u saaxiibka ah iyadoo isamay soo aroortay araxmaan araxiim baa tilmaamaya iyadoo ficilay xataa soo aroortay yarxamu man yashaa yucadibu man yashaa yarxamu ficilka mudaaric waxaa laga qaadanayaa sifatu raxma ilaahay jala wacalaa inuu ku sifaysan yahay waxaa kaloo ina tusaaya ilaahay jala wacalaa naxariistiisa waxyaabaha faraha badan ee koonkan aynu joogno aynu ka arkayno ee ilaahay jala wacalaa addoomihiisana uu ugu deeqay rusul buu inoo soo diray ilahay inuu naxariistay tilmaamaysa kutub buu inoo soo dejiyey ilaahay inuu naxariistay tilmaamaysa xaq iyo baatilku inoo kala cadeeyey ilaahay naxariistiisay tilmaamaysa ilaahay jala wacalaa waxa dhibtal iyo waxa dheeftalu inoo kala sheegay naxariista ilaahay bay tilmaamaysa ilaahay roobku inoo shuba wuu ina arsaaqa caafimaad buu ina siiye wixii aynu isku ilaalin laynaynu ku noolaan lahayn buu ilaahay jala wacalaa ina siiye dhulkii aynu dhisanaynaynu seexanaynaynu ku soconaynay baa ilaahay ina siiye waxyaabihii aynu u baahnayn oo dhan baa ilaahay jala wacalaa inoo diyaariyey kullu daalika waxay tusinaysaa ilaahay jala wacalaa naxariistiisa marka aad baa aahaarteed iyo raadadkeedu u badan yihiin ikhwaan waay qoladii magaca lahayd ee la odhan jiray mucadiladae sifaadka ilaahay diidanayd iyadu sidii unbay u diidan yihin oo muctasiladuna waxay leeyiin wax raxmad la idhaa ilaahay kuma sifaysnee u kaadiya ya waxaanay u celinayaan nusuustan raxmadda sheegaysa yani ilaahay wuu u nicmaynayaa weeye ama wuu abaal marinayaa ama ixsaan buu siinayaa iyo waxyaabaha noocaasay u celinaya nimankaa shaacirada la idhaahde waddankanaynu joognana ku badanina qaarkoodna dariiqa muctasilada qudhiisay marinayaan qaarkoodna iraaday u celinayaan iraadadaynu soo maray ayay u celinayaan waxay odhanayaan u naxariistaa waxa looga jeedaa iraadatulixsaan ixsaan buu la doonaya ama iraadatlincaam inuu nicmeeyuu la doonaya sidaa awgeed mid ashcariyo haddana naxariis raxmad sugaya haddaad aragta madhabkoodaan u garanay ifadani iyo sifaad badan oo kale dadkeennu way sugaan waxa bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen sideedaba dadka iska cawaamtaah in waxba dhigan marka la eego baabkan asmaad iyo sifaadka haddaanay helin cid tashuushiso oo dee maaragtay lumisaa waa ahlu sunna weeyi dadkeenna iminka caamada ah dhammaantood magacyada ilahay way sugayan wax diidan miyaad ku aragta lagama yaabana waabuu ku dhaaranaya magacii ilaahay buu ku leeyahy soo ma aragti kadalika sifaadka ilaahayna way sugayaan intay sifo iyo sifo sugaan ciiddii ka badantay iraadadaynu soo maray baa ka mida uur hooyee xale rabbiga iraado leh raxmadanaa ka mid a ilaahay ma naxe uu naxariistaa bay idhaahdeen waa runoo ilaahay jala wacala uu naxariista gacmaha ilaahay bay sugaan ilaahay oo gacmahaagu waaweyn wax nagu sii xataa ilaahay indhihiisay sugayaan sideen goortan wuxuu arkaa ma indha allaan leeh iyagoo la miyaad maqa culuwigiisa ilaahay baa saa igaga sarreeya wejigiisa wejigii ilaahay baan ku dhaarta soo ma aragti wax alla waxaasoo dham waa sifaad ay sugayaan saa hadhow mid wax soo xarxariiqday uu odhanaya alla saa lama idhaahdee u kaadi kaa caamadaabaa hagaagsan oo dhaama waxaa lagu odhanayaa markay taawiilaadka iyo taxriifkaa la yimaadaan kow taasi waa khilaafu daahiri nas waana khilaafu ijmaaci salaf wax daliiloo saxiixana uma haysaan waxyaaba badan oo kaloo lasii raacin karaa way jirtay laakiin horta intaa intaa ayaad ku mitidaysaa qaala shaykhu lislaam raximah ullah wa qowlihii baa galay wuxuu isku sifeeyey qowlihi fii qowlih radia allaahu canhum waraduu canhu radia allaahu ilaahay raalli buu ka noqday canhum iyaga waraduu iyana raalli bay ka noqdeen canhu can illaahi ilaahay jala wacala iyo thawaabka iyo abaalka uu siiyey waa ahlu jannihii aayaddani tusaale ahaan waa suuratu lbayina ama lam yakun aayaddii u dambeysay ahlu jannaha ilaahay kaga warramay qeybteeda dambe markaasaa ilaahay tilmaamay abaalmarinta weyn ee uu siiyey iyo janno inuu geynayo ay ku waarayaan iyo inuu ilaahay jala wacalaa raalli ka noqday waraduu canhu iyana raalli bay ka noqdeenoo ajarkaa iyo abaalkaa weyn iyo nicmadaa rabbi uu ku manaystay raalli bay ku yihiin oo mid kasta oo ahlu jannaha ka midi ka ugu hooseeya ilaa ka ugu sarreeya wuxuu isleeyahay cidiba kaamasad roona cidihee kaamasad roona ayuu isleeyahay aayaddaasi sifatu ridaa ayaa iyadana laga qaadanayaayoo ilaahay jala wacalaa raalli buu noqdaa wuxuu raalli ka noqdaa ilaahay jala wacalaa camalka wain tashkuruu yardahu lakum haddaa ilaahay jala wacalaa u mahadnaqdaan yardahu lakum shukrigaasi ilaahay wuu idinka raalli noqon shukriga iyo mahadnaqa iyo khayr oo dhan ilaahay raalli buu ku yahay waradiitu lakum lislaama diinan islaamnimadaan idinka raalli noqday xaalu diin yahay islaamnimada iyo dhaqankeeda ayaa ilaahay jala wacalaa raalli nooga noqday caamilka qudhiisana ilaahay raalli buu ka noqdaa ciduu doono oo dariiqa wanaagsan martayna ilaahay raalli buu ka noqdaa radialaahu canhum ahlu jannihii ilaahay raalli buu ka noqday markuu jannada ilaahay geeyo waa ka ku odhanaya ee uu yidhaahdo wax maydiin hadheen waayahay korkiinna waxaan ku dejiyey oo aan yeelay ridwaani raalli ahaanshahayga falaa asqatu bacdahu abadan xadiidtii waxa weeye jannada ka warramaysay bay ka mid ahayd marka ahlu sunnu way sugayaan sifaadka ilaahay ee ficligaa ayaana sifatu ridaa ay ka mid tahay waxyaabaha keena raalli ahaanshaha ilaahay waxaa ka mid ah waa baraarujin qofku markuu wax caba inuu alxamdu lilah idhaahdo markuu wax cunana alxamdu lilah idhahdo sida xadiiskii saxiixa muslimku tilmaamaya in allaha la yarda can ilcabdi an yakula alaklata fayaxmaduhu calayha wayashraba asharba fayaxmaduhu calayha marka marka aad wax cunto ama wax cabto ha iloobin inaad tidha alxamdu lilah si ilaahay kaaga raalli noqdo ajarka weynaad hesho wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi waman yaqtul qofka dila mu'minan qof mumina qofka dila kaafirkii iyo munaafiqii baa baxay mutacamidan isagoo u kasaaya kaan kas kaba lahayn baa baxay sida kii wallaayo ilmi yaraa iyo waxaa kaloo baxay kii aan u kasin ku waxa weeyaan ka ma'ay fajazaauhu abaalmarintiisu jahannamu weeye naarta jahannamo la ydhaah khaalidan fiiha xaalo uu ku waarayo dhexdeeda waa laba waqadiba allaahu calayhi ilaahayna wuu cadhooday waa saddex walacanahu ilaahay wuu nacdalay waa afar wa acadda lahu acdaaban cadiiman cadaab weynna ilaahay wuu u diyaariyey waa shan laa xawla walaa quwata ila bilah qofka qof muslimoo ogaan u dila aayaddaasoo keliya shantaa ciqaab baa ilaahay isu raaci waa wax markaa qofka qalbigiisa iimaan ku jiro keenaya inuu ka dido oo uu ka digiixyoodo yacnii xumaanta noocaas fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha abaalmarintiisu waa jahannamo isagoo weliba ku waaraya jahannamuu gelayaa waanu ku waaraya ilaahayna wuu cadhooday cadho ilaahay baa ku dhacday waanu nacdalay lacnigana waxaa la yidhaahdaa adardu walibcaadu can raxmat illaah raxmadda ilaahay in la iska fogeeyo layska eriyo cadaab weynna ilaahay wuu u diyaariye aayadda kolkaa waxa uu sheekhu u soo arooriyey iyadoo laga qaadanayo ihbaatu sifati alghadabi lilahi jala wacala waqadiba allaahu calayh ilaahay wuu cadhoodaa cadhada ilaahayna jala wacalaa la mid maaha ta makhluuqiisa waayo laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir baa taalla walacanahu sidaasoo kale ilaahay waxbuu nacdalaa oo cidduu doone ee nacdasha mutaysatay baa ilaahay nacdalaa naxariistiisana ka fogeeya waaya ifaadka ilaahayna jala wacalaa sugistooda dhammaan ambiyada iyo rusushu way isku waafaqsanaayeen gaar ahaana sifatu lghadab sida awgeed baa xadiidkii qiyaamaha ka warramaya shafaacada ku saabsanaa ee saxiixa muslimka iyo keyrkii ku soo arooray waxaa ku jiray inay ambiyadu dhammaantood odhanayaan kolka shafaaco laga dalbado ina rabbii qad ghadiba alyowma ghadaban lam yaqdab qablahu milahu abada walan yaqdaba bacdahu milahu abadan soo ma aragtid dhammaantood waxay wada qirayaan ama wada sheegayaan inuu ilaahay maalintaa cadhooday cadho aanu horena u cadhoon iyadoo kale dibna u cadhoon doonin cadhada ilaahayna jala wacalaa way sii kala dardaran tahay oo tusaale ahaan qofka gaalka ah sida ilaahay ugu cadhoonayo iyo ka waxa weeyaan muslimka ah ee laakiin dee wax ilaahay ugu cadhooda la yimi sida ilaahay ugu cadhoonayaa masina way kala sarraysa qofka xumaantii isagu sidiisa u samaynaya iyo ka ku baaqaya ee sii faafinaya ee dadka sii gaadhsiinaya ee dhigdhigaya siduu ilaahay ugu cadhoonaya isku mid maaha ya marka sifadaasaa laga qaadanaya hal ishkaal baa jira oo halkan soo aroora ishkaalkaasi wuxuu yahay qofku hadduu qof muslimo ogaanu dilo gaalnimo ma aha haddaanu xalaashane waa dembi weynuun ahlu sunnuhuna waxay qabaan qofku dembi weyn hadduu ku dhinto jahannamo hadduu galo xataa inaanu ku waarhayn aayaddanna waxaa la yidhi qofka dembigaa weyn galay jahanamuu gelaya khaalidan fiiha sooma isagoo ku waaraya ishkaalkaa maxaa lagu ishkaal bixinayaa asalka kutubta tafaasiirta ibnu kaiirka iyo ibnu jariir abariga iyo ayaa markaa waxaa lagaga jawaabaya ku sheegay tafaasiirtooda culimada kitaabka sharaxdayna way xoogay jawaabay soo raraan inaan idinku dheereeyana ma doonaayo jawaabo dhowra ayaa ahlulcilmigu sheegeen waxa ugu raajixsan wallaahu aclam in la yidhaahdo khaalidan fiiha weligiibuu ku jirayaa sida gaalada oo kale loogama jeedo ee waxaa looga jeeda khaalidan fiiha isagoo in badan ku jiraaya taana waxaa u daliila waxaa loo yaqaano khuluudku luuqada carabiga wuxuu ugu yimaadaa iyadoo looga jeeda almukhu awiil ku nagaanshaha dheer shayga nagaade in badan halkaa taagnaada ama in badan meeshaasi ku jira khuluudka way u isticmaalaan carabtu sidaa awgeed baa buurahan aljibaalu alkhawaalid bay idhaahdaan oo dee buuruhu halkaasunbay ilaa maalinkii ilaahay abuuray ilaa qiyaamuu ka dhacaya halkaasunbay soo taagnaayeen imise ummadood baa soo maraa u malaynaysaan iyo imise jundi ya waa fara badan halkaasunbay iyagu iska taagnaayeen marka weligood bay jirayaanna loogama jeeda laakiin muddo dheer bay jirayaan weeyi qofka marka la xidho in badan xidhnaanaya ayay idhaahdaan la ukhallidana fulaana fi sijni markay u hanjabayaan hebel jeelkaan ku waarin hebel iyo jeelka midna dee baaqi noqon maayo waxay u jeedaan muddo dheer baan u dayn ya ilaa diirku kaga dhaco marka sida raajixa ah wallaahu aclam waxaa looga jeedaa khuluudka halkan almuktu awiil marka khaalidan fiiha xaalu muddo dheer ku jirayo wey ashcaarta carabtana way ku soo aroortay bacdu ahli lcilmi waxay idhaahdeen waa min baabi azajri watakliid adkayn baa looga jeedaayo waa lagu adkaynaya si waxa weeye macsidaa iyo xumaanta laysaga ilaaliyo oo looga feejignaado aada iyo aad dadku ay ugaga fogaadaan qof mumina inaad iska disho uun cudurdaar la-aan ya oo dhiiggiisa daadisa ah waa arrimaha waaweyn bay ka mid tahay khatarta waxaana laga yaabaa qofka dhiig faraa la galay xaaraanah caaqibadiisu inay khatar gasho waxaaba iska dhici karta inuu khaakhayiro oo waxa weeye ama uu xanuunsado waashaba oo miyirkaba uu waayo ama uu waxa weeye siibo fogaado oo gaalnimo iyo xumaan ay u sii jiidda ayaa iska dhici karta dhagaarqaba dhulka u dhaqdhaqaaqa soomaad maqal wa qowlihii wuxuu rabbi isku sifeeyey baa galay qowlihii fii qowlihi daalika kaasi wuxuu ku dhacay biannahum inay yihiin daraaddeed itabacuu kuwa raacay maa askhaa allaha ee aladii askhaa allaha ilaahay wixii cadhogeliyey wa karihuu waxay dhibsadeen ridwaanahu ilaahay raalli ahaanshihiisana way naceen waxaa rabbi uu ka warramayay munaafiqiinta iyo marka nafta laga qabanayo sida loo garaacayo fakayfa ida tawafathum almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum dalika biannahum itabacuu ma askhaa allaha wa karihuu ridwaanah maxaa markaa ay ku natiijadaasi iyo ciqaabkaasi ay ku mutaysteen waxay ku mutaysteen kow wixii ilaahay jala wacala u cadhoonayey bay raaceen gaalnimo hadallo xun ficilo xun caqiidooyin xun akhlaaq xun wax alla wixii xumaaya ilaahay jala wacalaa u cadhaysnaa ayay raaceen wax alla wixii ilaahay raallida ka ahaa iimaankii camalkii saalixa ahaa diintii kitaabkii qur-aankiina way karaahiyeysteenoo way naceen sidaasay dabadeetana ciqaabkaa iyo natiijadaa xun ku muteen aayadda waxaa laga qaadanayaa sifatu sakhat ilaahay inuu ku sifaysan yihi ma askhaa allah waxaanay ku markaa macno dhowdahay un qadabkaasi ama ay laba mid tahayba wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi falamaa aasafuuna markay naga cadhaysiiyeen ayaanu intaqamnaa minhum ka aargoosannay falamaa aasafuuna markay naga cadhaysiiyeen baanu intaqamnaa minhum ilaahay fircoon iyo qoomkiisii buu ka warramayay oo waa kii ilaahay jalla wacalaa halaagay aakhirana naarta ayuu geynaya markaa aasafuuna way aqdabuuna asafkaasina baraarugo wuxuu qur-aanka ugu soo arooray laba macne macnaha koowaad waa bimacna alxusin ashadiid murugada daran waa loo isticmaalay fi lqur'aani alkariim waxaa kaloo ugu soo arooray bimacna alqadab cadho iyadoo looga jeedo macnaha hore waxaa ka mida yaa asafa calaa yuusufa wabyadat caynaahu min alxusin yaa asafa calaa yuusufa wuxuu ilaahay ka sheegay yacquub inuu yidhi calayhi asalaam yaa asafaa calaa yuusufu murugadayda aan u murugoonayo yuusufow kaalay wakhtigaagii baad joogta wakhtigaagii baa la joogaa marka asafku halkaa waa bimacna alxusni weeye macnaha noocaasa ilaahay jala wacalaa waa laga nasahaya loona sugi maayo waayo waa naqsi weeye murugada iyo xusnigu bimacna alqadab iyadoo ana halkanaa tusaale u ah falamaa asafuuna ay aqdabuuna weeye marka marka ilaahay loo sugaya waa markay tahay bimacnaa alqadab markay tahay wey waqowlihi wa fii qowlihi waxaa kaloo galay jumlada wuxuu isku sifeeyey rabbi hadalkiisa uu yidhi dhexdiisa walaakin kariha allaahum bicaahahum fahabatahum walaakin ha yeeshee kariha allah ilaahay baa nacay bicaahahum dirankooda inay dirmaan oo idin raacaan oo jihaadka idin raacaan ilaahay baa nacay fahabatahum ilaahay dabadeeto wahsi buu ku riday oo wuxuu ka yeelay kuwo aan markaa dirmin oo aan idin raacin waay ay kasalahum wuxuu ilaahay ka wahsiiyey oo wahsi kaga riday inay soo baxaan oo idin raacaan munaafiqiintii baa ilaahay aayadkan kaga warramayay waayo walow araadu lkhuruuja la acaduu lahu cidda baa ka horreysay hadday bixitaan doonaan way u diyaar garoobi lahaayeenoo sahay iyo zaad bay markaa diyaarsan lahaayeen iyo waxay fuulaanba ha yeeshee ilaahay baa nacay inay idin raacaan dabadeetana ilaahay baa jala wacalaa tabiitkaa ku riday waayo waa mido faa'iide ma laha oo waa munaafiqiin oo ikhlaas iyo ilaahay dartiiba kama aha waxaanay wadaan hadday xataa idin raacaan waa talabaadee fasaad iyo shar iyo isku dir iyo balaayo iyo itixaam bay idinla dhex socdaan walow kharajuu low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan walaa awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitnata wa fiikum samaacuuna lahum muslimiintiina waxaa ku jira qaar iyagu muminiina laakiin munaafiqiinta warkooda iska dhegeysanaya allama saasaa oo aan khidadaha iyo balaayada iyo waxa ay afuufayaan aan ku baraarugahayn waay sifatu lkaraahiya inay sugan tahay baa laga qaadanaya aayaddana kariha allah ficilkaa ihbaatu sifati lkaraahiya laga qaadanaya marka waana bimacna alqadab weeyi wa qowlihi hadalkuu rabbi yidhi baa galay qabura waxa weynaaday maqtan ay min jihati maqtin cadha ahaan waxa u weynaaday cinda allaahi ilaahay agtiisa an taquuluu inaad tidhaahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynahay kabura waxa weynaaday maqtan cadha ahaan u weynaaday cinda allaahi ilaahay agtiisa an taquuluu inaad tidhaahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynahayn oo jihaadka ayaa maaragtay ilaahay kaga warramaya suuraddan sideedaba suuratu saf jihaadka ayay markaa ku saabsan tahay oo bilowgeedana jihaadku sheegayaa dhexdeedana ilaahay jihaadku ku sheegaya wahaakada waxaa ka horeysa yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun marka ilaahay wuxuu ku canaananayaa dadka muminiinta waxaanay samayneyn inay yidhaahdaan waxaanay samaynahayn inay yidhaahdaan waxaa laga qaadanaya ihbaatu lmaqti lilaah maqtiga ilaahay jala wacalaa inuu u sugan yahay maqtiguna waxay idhaahdeen ahlulcilmigu waa ashaddu lbaqd cadhada daran weeye ee aadka u daran isku soo duuduuboo sifaadkaasi qadabka iyo asakad iyo waxa weeyaan marka alkaraahiya iyo almaqat sifaadkaasi dhammaantood waa sifaad ficli ah ilaahayna jala wacalaa u sugan weeye ahlu sunnuhuna way sugayaan siday sifaadka ilaahay guud ahaan iyo gaar ahaan sifaadka la ydhaha sifaatu likhtiyaariya ee ficliga ah ee ilaahay goortuu doono sameeyo siduu doono u sameeyo siday u sugayaan bay u sugayaan qolyaha ahlulbidaca ahi dhinaca kale istaageenoo waxay idhaahdaan muctasilana waxay leeyihiin waa alintiqaam baa looga jeeda ilaahay wuu ka argoosanaya cadha ma jirte wuu ka argoosanaya weeye ashaaciradaana iraadadii bay u celinayaan waxay le waa iraadat lintiqaam ilaahay inuu ka argoosta ayuu doonaya yuriidu bihim lintiqaam iyo wax la mid ay ku fasiraan taasina waxaa la odhanaya waa khilaafu daahiri nas naska sida ka muuqatana way khilaafsan tahay ijmaacii salafkana way khilaafsan tahay wax daliiloo saxiixana uma haysaan in sidaa naska loo hee qalloocinayo sidaa loo fasirayo waay waa ta kale eh aayaddaa qur-aanka ah rabbi yihi falamaa asafuunaa intaqamnaa minhum ayaa daliilu ah inuu qowlkoodu baail yahay waayo ilaahay cadhadiina wuu sheegay intiqaamkiina wuu sheegay waxaa markaa aayaddaa laga qaadanayaa intiqaamku inuu yahay natiijatulghadab marka ilaahay cid u cadhoodo ee uu naco ayaa markaa uu ka aargoostaa oo u ciqaaba soo ma aragtaan markaa in labadii sifadii iyo natiijadeedii ka dhalanaysa in laydhaa waa isku mid ama la ysku fasiraa sax ma aha qoladaa shaaciradaana wejiyo badan baa lagu radiyaa oo tusaale ahaan imanka sifaadkan oo dhan iraaday u celiyaan waxaa la leeyahay maxaad sifa uga caratay sifana u sugtay maxaad qadabka iyo ridaha iyo maxabada iyo raxmadda uga cararaysaad iraadana u sugaysa waxay ku jawaabaan ay idhaahdaan waanu ku sugnay iraadada ayaanu anaguna kuwan ku sugnay baa laodhanaya intaad sugtay waxaad ku sugtay ayaa intaad diidantay anna aan ku sugay maxaad iigu jawaabaysa sidaa awgeed tanaaqud bay ku sifaysan yihiin nimankaa iyo waxaa dariiqooda maray baabka sifaadkee garo waa yahay wa qaala allahu tacaala jala wacala hal yanduruuna ila an yaأtiyahum allahu fii dulali min alghamaami wاlmalaa'ikaةu waqudya اlamru hal yanduruuna ay maa yanduruuna ma sugayaan ilaa an yaأtiyahum allahu ilaahay inuu yimaado mooyaane fii dulali maca dulalin hadhadh isagoo la jira min alghamaami ee fadad ahaaday fadad cadcad ama daruuro cadcad waalmalaa'ikatu iyo malaa'igtu inay yimaadaan mooye wax kale miyay sugayaan wa qudiya alamru oo arrinka la dhammeeyo wa ila allaahi turjacu lumuur aayaddan ilaahay jala wacalaa wuxuu kaga waramayaa kuwa xaqa beeninayaa diidani miyay sugayaan macnii ma sugayaan bay ka dhigan tahay oo hal waa xarfu istifhaam soo maaha istifhaamtu halkan waa bimacna nafyi hal ay maa yanduruunana yantadiruuna weeye hal inay bimacnaa maa ama bimacnaa nafyi tahayna waxaa u daliila ilaadan ka dambaysa oo qaacidaa jirta sideedaba qaacidadaas waxay tahay haddaad aragtay istifhaam ilaa ka dambaysa macnaheedu waa bimacna nafyi weeye yanduruunana waa ficilkaa nadaray ka timi oo nadara ilaana kumay gudbin fiina kumay gudbin marka aanay labadaa midna ku gudbin macnaheedu wuxuu noqonayaa alintiaar atawaquf walintiaar sugis buu noqonaya hal yanduruuna ay maa yanduruuna ma sugayaan ilaa an yaatiyahum ullah ilaahay inuu yimaado mooyaane ilaahay markuu imanayaana waa maalinka qiyaame lilfasli bayna alcibaad buu imanaya addoommaha suu u kala saaro u kala xukumo fii ulalin fiidaasi waa bimacnaa maca sida alcalaama moxamed ibn saalix alcuthaymiin uu sharaxiisa ku odhanayo fii dulalin ay maca dulalin hadhadh isagoo la maca min alghamaami daruuraha ka ahaaday waay min alghamaami daruuro ahaaday marka bacdu ahli lcilmina waxay leeyihiin fiidaas waa bimacnaa fii dulalin calaa dulalin min alghamaami alghamaamna waxa weeye daruuraha cadcad baa la ydhaahdaa kuwa madmadow ama cascasna iyadaa ka fiican waxay uga fiican tahay laba siyood labadaba waa mida way ka qurux badan tahay iyadoo dee biyihiina markaa maaragtay xambaarsan waa talabaadee iftiinkana ma qariso daruurtu markay caddahay iftiinka iyo cadceediiyo ma qariso dhulka mugdi kama dhigto laakiin heegooyinka iyo daruuraha madoobi had iyo jeer madow bay keenaan walmalaaikatu malaaigtuna ay timaado mooye wax kale miyay sugayaan wa qudiya lamru arrinkaba la xukumo wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi hal yanduruuna ay maa yanduruuna ma sugayaan ilaa an taatiyahum lmalaaikatu malaaigtu inay u timaado mooyaane maxay malaa'igtu ugu imanaysaa liqabdi arwaaxihim si nafahooda ay u qabato oo ay arwaaxda uga jarto waay oo dee dadka nafta waxaa ka qabtaa malakulmowtka ka qabta qul yatawafaakum malakulmowt aladii ukila bikum laakiin wuxuu leeyahy malaa'ig acwaana ayuu leeyihi wuxuu leeyahe malaa'ig acwaana aw yaatiya rabbuka ama rabbigaagu u yimaado mooye wax kale miyay sugayaan oo muxuu ilaahay u imanayaa jala wacalaa lilfasli bayna alcibaad qiyaamuhu imanayaa si addoommaha uu u kala saaro aw yaatiya bacdu aayaati rabbik ama aayadaha rabbigaa barhkoodina yimaadaan mooye wax kale miyay sugayaan ya aayaadkaa rabbigaa ee ilaahay sheegay aayaadkaa rabbi ee ilaahay sheegay jala wacalaa barhkood inuu imanayana waxaa rasuulku ku fasiray sala allahu alayhi wasalama duluucu shamsi min maqhribihaa cadceedda oo ka soo baxda xagg ay u dhacdo arintaasina waxay ka mid tahay min ashraati saacati alkubraa calaamaadka saacaddee waaweyn bay ka mid tahay waana wakhtiga qofna iimaankiisu iimaan cusubuu la yimi aanu anfici doonin camal saalixana aan qofka laga aqbali doonin albaabka toobadana la xidhayo marka aayaddan iyo aayadda horeba waxaa laga qaadanaya ilaahay jala wacalaa imaatinkiisa oo imanaya maalinka qiyaame inuu xaq yahay oo uu sugan yahay ilaahay baa isku sifeeye cid ilaahay naftiisa uga aqoon badanina ma jirto addoommahana waxa waajibku ah warka ilaahay iyo khabarkiisa inay rumeeyaan wuxuu ilaahay u imanayaa jala wacalaa kayfa yashaau siduu doono wa kamaa yaliiqu bijalaalihi subxaanah iyo sida ilaahay jala wacalaa u qalantaa ayuu imanayaa inuuse imanayo isagaa ilaahay jala wacalaa inoo sheegay dhinac kale haddaynu eegno wakhtiga ay malaa'igtu imanayso si ay nafta u qabato waa marka aan qofka toobadda laga aqbalayn oo laba jeer baa albaabba toobaddu xidhan yahin labadiiba aayaddan waa lagu sheegay marka koowaad waa markaa qofka nafta laga qabanayo gaar ahaanna markaa xaalatulqarqaraa la joogo ee nafta laga siibayo ee halkan isugu soo ururto ya ee qofka waxa weeye adduunyadana la ilowsiiyo aakhire iyo wixii ka horreeyeyna hee la tuso ee loo daaliciyo wac looga siiyo ee uu baaxaadegaayo ee ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii soo booqday iyo saaxiibadii iyo ummaddiina ay dul joogto iyagoon saxar u tari karin saxar saxar iyagoon u tari karin waaya markaa toobadii qofka laga aqbali maayo ya walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aati xataa ida jaa axadahum lmowt wlaysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aati xataa idaa waay calaa kulli xaal aayaadkaasaa sheegay oo ka warramayay xaaladda labaad ee toobadda aan la aqbalayna waa marka cadceeddu ay xaggaa galbeed ka soo baxdo iyadiina ilaahay wuu sheegay oo aw yaatiya bacdu aayaati rabbi kagaa weeye waaya wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi kallaa sidaa hadda ayaane idaa dukat ilardu dhulka marka la burburiyo dakan dakan burburin burburin ka dambaysa dakan dakan ay dakan bacda dakin burburin burburin ka dambaysa marka la burburiyo ee digada laga dhigee la ysku simo ee ay yeelan weydo meel markaa god ah iyo meel taagan iyo buur iyo maaragtay bannaan toosa wada noqoto fayadaruha qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amta ay meeshaa siman ee widhaa noqoto wa jaaa rabbuka rabbigaagu uu yimaado walxaal almalaku malaa'igtuna safan safan safsafa yihiin oo jinkiiyo insiga sidaa ay ugu maaragtay xeeran yihiin oo wajii'a weli jawaabtii maynaan gaadhin idaadaa jawaabteedu waa xagga dambe wajii'a yowmaidin bijahannama maalinkaa jahannamo la keeno hee yowmaidin yatadakaru linsaanu waanaa lahu dikraa halkaasay jawaabtu dhacaysa maalintaasaa ka insaanka ah isxasuusan doonaa xasuusina maalintaa dee waxba u tari mayso isxasuusasho uu maalintaa isxasuustay ama uu isdabaqsaday wax alla waxay u taraysaa ma jirto waaya marka wajaaa rabbuka oo rabbigaa uu yimaado ilaahay baa majiigi iyo imaatinkii loo tiiriyey waana qiyaamaha weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wayowma tashaqaqu asamaau bilghamaami wanuzila almalaa'ikatu tanziila wayowma maalinta tashaqaqu asamaau samadu ay la dildilaaci doonto bilghamaami fadad ay la dildilaaci doonto waayah waa markaa ilaahay imanaya jala wacala ayay fadadkaasi la dildilaacaysa oo wanusilo la soo dejin doono almalaaikatu malaaigta tanziilan soo dejin la soo dejinayo waay aayaadkana ikhwaani waxaa laga qaadanayaa ihbaatu almajii'i walityaani lilaahi jala wacala in ilaahay jala wacala uu imanaya qiyaamaha si addoomihiisa uu kala saaro siduu doono ayuu imanayaa ahlu sunnati waljamaacana way sugayaan sidaa ilaahay baa isugu sugay rasuulkiisuna ugu sugay sala allahu calayhi wasalama aayaddaa dambana ityaan iyo majiib kuma cadda laakiin wakhtigaa samadu ay dildilaacayso malaa'igtana la soo dejinayaa waa waqtu ityaani rabbi yowma alqiyaama waa markaa ilaahay jala wacalaa maalinka qiyaamo imanaya sida aayaadkaa horeba aynu ka faa'iidaysanayno qolyaha ahlubidacaahi waxay idhaahdaan ilaahay baa imanaya adeer loogama jeedo xaashaa wakalaa sidaa ma aha ha qaldamin bay ku odhan doonaan haddaa maxaa loo jeedaa waa majaasulxadfio ay amru rabbika weeye wajaaa rabuka ay amru rabbik amarka rabbigaabaa imanaya ama ilaa aw yatiya rabuka cadaabka rabiga ee cadaabu rabbika u yimaado ama amru rabbika u yimaado waxbaa qadaran bay ku odhanaya waxaa lagaga jawaabayaa o alaslu fi lkalaami cadamu taqdiir hadalka asal waxa waa inaan waxba la qadarin marka la leeyahay waxbaa la qadarayaana dee meel walba la yska odhan maayo waxbaa qadarane meesha waxaa qadaran laga maarmi waayey ama daliil loo hayo inuu waxaanu qadaran yahay ayuunbaa la dha waxbaa qadaran ya meel walba waxbaa qadaran la yskama idhaahdo waa ta kale eh waxa weeye in la idhaahdo waxbaa qadaran waa khilaafu aahiri nas waana khilaafu ijmaaci salaf oo wax salafkii markaa taxriifka noocaasa ku fasiray ma jirin hadduu khayr ahaan lahaa ama uu sax ahaan lahaana la sabaquuna ileyhi salafkii iyo dadkii wanaagsanaabaa inooga horeyn laha cilmiga noocaas waay waata kale wax daliilo uma haysaan wajaaa rabuka baa ilaahay yidhi inay amru rabbika tahay maxaa u daliila eeshi daliil baa ku filan intaasaa ku filanba bes ya ilaahay wa jaaa amru rabuka buu yidhi oo faacilkii jaaa waa rabbudaa weeyaana inuu amar qadaran yahay maxaa u daliila ma daliil wuxuu markaa kula kici doonaa meelo kale waxyaabo kaluu markaa sheegsheegi doonaa waxa u qudhowda ayaa daliil u baahan daliilkaasunbaa lagu kala baxaya weeye waay markaa la daymoon maayo kuwaana taxriifaadkooda la daymoon maayo
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online